marka xigtana magacaaga igu bilow
waa dhabahay ani waxaa la yiraa nin la yiraa bashir cabdulqaadir ma garata waan gartay
dhacdadaas dan kaaga sheegayo dhimashadu waa la wada taagan yahay dhimasho waxaa dhacday in qabdaraa u dhacday ma garata waan gartay
inay ninkaas taa maqasheen wadaanyada guriga ka maqasheen ninkaas xalay shalay suba hal saac ayaa qur-aan loo geeyay asoo caafimaad qaba oo waxba lagu ogeyn Mhm.
kabacdi ninkii waa la waayey baaritaana lagu dhiftay magaaladii kabacdina gurigii baa la jebiyey ma garata waan gartay
gurigii gaari baa lagu jebiyey ninkii ninkii waa lasoo baxshay sariir buu soo dhigtay meesha la yidhaa guriga dhexdiisa xarig buu alwaax ku xirtay sariirtii waa darbeeyey isagana surkii xarigii alwaax kore ku xirtay saa taqaanba ninkii waxaa loo yimid cashaa markii laga soo baxay oo wax badan laga jebin ayaa guri lagu jebiyey soo halkaas meelaha loogu tego xarigii qalowsha ma garantay waan gartay dhacdada meeshay ka dhacayso waa dabcan waa degmada camaara ee gobolka een, galgaduud waa mudug abaaro weeye abaaro weeye ma garantay waan gartay bal marka een, wiilku miyuu xanuunsanaa xanuun miyaa hore ugu ogeydeen
yaabo wiilka xanuunaa hore ugu ogeydeen miyaa jira oo xanuunka dhimirka iyo wax kale inuu alnaa iyo si kale in wax u dhaceen
wallaahi walaalow ama- wa- waa mahadsan tahay ninkaas xanuun aan ku ogeyn oo hadda aan ku sheegi karno ma jiraan Eh, ninkaas wuu nin wuxuu ahay iska dhalinyaraa Eh, waana shaq waana shaqay ku jiray Eh, kolleyba haddaan taagnay baaritaan aan ku fadnay kulli qofku inta soomaaliya aysan- aysan shaqa ka jirin hadii barbalanaankaasa kolleyba aan isrin barbalaan aan galay nin xaasadaana waa ahay weliba saasi wuxuu inay ku dhacayna umalaanaya ma garat Een, innaa lillahi wa innaa ilaahi raajicuun een, bal waxaad iiga warbixisaa een, ifkan waxaas ah iyo ciyaalah uu kaga tegay ma jiraan
walala intaan ka og intaan ognahay aniga mid mid iska dhalinyaro ahay kulli waxba iska qarsoomi karaan Eh, waxa weeye midkaas laba wiil baa u joogay ma garat waan gartay
labadaas wiil waa wiilal yar yara oo weli aan istaag aan gaarin oo gurguuranaya ma garat waan gartay
marka eh, saasi arrintaas ku dhacday walaala waayahay bal een, waxyaabahaasi markii ay dhacayeen een, guriga cidna kuma sugnayn miyaa
ninku ninku ninku waxa weeye ninku eh, gurigu qofna kuma sugnaan qofna ninku ninku waxa weeye haddii xanuun lagu og yahay oo nafqadoor ka yahay waa la ogaa karaa soo maahan ninkan quraac loo geeyey quraacda marka loo geeya shaqa xaafidihii shaqa iska gareen Eh, wadan waa ogta iyo iid baa ka dhacday cashaha markii laga soo baxay ayaa ninkii la tebi la waayey kabacdina nin baa yimid ninkii wuxuu guriga u qataaran yahay maxaa dhacay Eh, maxay sa- ninkii xilligan jiifo maxaa dhacay kullaba gurigii waa la jebiyey rag baa u baxay cashaha markii laga soo baxo adiga in badan wax badan la joogo ayaa lasoo baxshay ma garata waan gartay
waa kaa waayahay een, bal xanuunka waan idinla qaybsanaynaa een, wiilkii waa lasoo aasay soo maaha
yes okay ha ha waa la aas waayahay bal een, marka haatan xanuunkaas iyo murugadaas idin soo gaartay annagoo aada uga xun maxaa ugu weyn oo aada isleedahay oo hadda aad maskaxdaada ka guuxayso oo isleedahay alla ilahi ninkan waxyaabahaasi waxyaabahaas isku dilay hadduusan xanuun qabin wiilku
ninkaasu leeyahu saa aniga islaayahay oo maskaxdii aan ka helay ninkaas wuxuu istusay eh, xagga inkastoo ilmihiisii xagga dhacaamka ayuu istusoo dhacaan la-aan ayuu istusay shaqana aysan ka jirin dalka waa nin iska dhalinyaraa waxa weeye meeluu ka shaqaysteen uu waayey intaasaan aniga maskaxdii ka guuxayna ma garata waan gartay